فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawaraysyada caawa oo jimco ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulqacadda sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobadan idinku hayna waxaa ka mid ah c i e da maraykanka oo sheegtay in xarunteeda dhexe ee gobolka virginiya ee maraykanka lagu soo qaaday weerar faahfaahin ayaan qodobkaas caawa idinkaga soo gudbi doonnaa alkataayib al ikhbaariyah oo caawa baahisay muuqaal kooban barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonnaa hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradsan dowladda federaalk oo maanta ay muqdisho ka soo degay xildhibaan sheegay inay mucaarad ka samaynayaan badbaado qoran faahfaahin ku aadan ayaad barnaamijka caawa qodobkaasi kaga bega doontaan muxuu daaran yahay safarka imaaraadka ee axmed madoobe iyo dani la qorsheenayo waraysi aynu qodobkaasi kala yeelanay siyaasi soomaaliyeed ayaa caawa barnaamijka ku dhegaysa doontaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacaan wax la mida wixii ka dhacay afghanistan barnaamijka ayaad kaga baga doontaan waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga alfurqaan la yeelatay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaad barnaamijka caawa sidoo kale ku dhegaysa doontaan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo dhacdooyinkii toddobaadka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay salaamun calaykum caawa waa habeennimo jimco ay soo galayso labaiyo labaatanka bisha shanaadi labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka si ayada maraykanka ayaa waxay sheegteen xarunteeda dhexe ee gobolka virginiya ee maraykanka lagu soo qaaday weerar sida ay sheegeen saraakiil u hadlay c i e da haweeney kaxeynaysay gaari ayaa isku dayday inay xoog ku gasho xarunta c i e da waxaase markii dambe rasaas la dhacay ilaalada xarunta c i e da dhaawac ayaa soo gaaray haweeneyda waxaana la xiray waddada weyn ee horumarta xarunta c i e da ee gobolka virginiya ee maraykanka iyadoona xaaladan lagu tilmaamay inay tahay dhacdo amni oo culus weerarkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maanta toogasho ka dhacday safaaradda yahuudda ee magaalada washington ee caasimadda maraykanka lagu khaarijiyey laba diblomaasi oo yahuudi ah fuliyaha weerarka oo lagu magacaabo ilyaas ayaana sheegay in uu weerarkaasi ugu arguday xasuuqa ay yahuudda ay maraykanka ka wadaan magaalada ghaza
أبقى فخورا بإسلامي
alkataayib al ikhbaariyah ayaa caawa waxa ay baahisay muuqaal cusub muuqaalka kataayib al ikhbaariyah waxaa lagu soo qaatay amaba lagu soo bandhigayaa weerar lagu qaaday isbaaro ciidanka dowladda federaalka u tiilay duleedka deegaanka goofgaduud buurey oo u dhow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay muuqaalka waxaa lagu arkayaa xubno firfircoon oo ka tirsan shabaabul mujaahidiin oo si qarsoodi ah u weeraraya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo isbaaro u tiilay mar qura ay ka warhelayaan xabadda oo dhinacyada uga timid waxayna keentay in ay goobta ka cararaan waxaana markii dambe lagu baacsaday oo lagu toogtay goob beer ah muuqaalka ayaana lagu arkayaa iyadoo mid mid loo tooganayo ciidankii isbaarada dhigtay oo beer dhex yaala dhowr jeer oo hore ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka sidaan oo kale waxaa loogu laayay duleedka magaalada baydhabo فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhowxawaraysyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradsan dowladda federaalka ayaa maantay ka soo degay magaalada muqdisho iyadoona xildhibaan uu sheegay in mucaaradka ay sameynayaan badbaado qaran waxaa maantay eelaboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho ka soo degay ra-iisul wasaarayaashii hore ee dowladda federaalka xasan cali khayre iyo cumar cabdirashiid jarmaake waxaana garoonka aadan caddi ku soo dhoweeyey cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif sheikh axmed iyadoona intaas kadib xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka uu sheegay in ay sameynayaan badbaado qaran xildhibaanka oo lagu magacaabo caananuug ayaa wuxuu sheegay in xasan sheikh ay u hartay keliya saddex boqol iyo soddon iyo sagaal maalmood loona baahan yahay in la sameeyo badbaado qaran dhanka kale waxaa dalka imaaraadka carabta u safray axmed madoobe iyadoona dhanka kale la shaaciyey in madaxweynaha maamulka puntland siciid deni uu isagana u socdo halkaas haddaba muxuu daaran yahay safarkaasi waxaan ka wareysanay siyaasi idriis xasan faarax idriis xasan faarax marka hore soo dhowow waxaa imaaraadka la sheegay inay aadayaan axmed madoobe iyo siciid deni maxay ka doonayaan waa dhowahay waa mahadsantihin wallaahi dabcan dee waxay ka dooneen nimankan waa niman macruuf oo dabadhilifya ah oo macruuf ah halkaasaana laga xukumaa marka dee dabcan sayidkoodii bay u tageen taasaa kalifaysa inay imaaraadka waa la socotaan waa dilaalka maraykanka iyo yuhuudda marka cidda loo shaqaynahayo imaaraadku waxaa weye dhexday taagan yihiin waa waa waa dilaalka maaragtay soomaaliya ee yuhuudda iyo maraykanka marka shaqadaasay haystaan nimankaana waa niman dabadhilfya ah mooryaan ah burburinta iyo baabi'inta iyo biliqada soomaaliya ayay ku naaxeen imaaraadka waxaynu ogeen inuu heshiis la ahaa dowladda federaalka gaar ahaan teeramkii hore xasan sheikh iyo haddaba markii uu xilka soo kusoo laabtay gaar ahaan sanadihii ugu horeeyey maxaa keenay in mucaaradkiisa ay xilligan kulmiyaan waxa weeye horta siyaasadda waxaa la yidhaahdo saaxiib joogta ah male dan joogta ah bay leedahay marka nimankan beesha caalamka la yidhaahdo waxay iyagu had ya jeer ku howlan yihiin inay soomaaliya kala danka soomaaliya iyo khilaafka soomaalida iyo ayay ku mashquulsan yihiin waana waxaan macruufkaoo la yidhaahdo qayb iyo xukun marka arrintaasaa marka meesha ka socoto kana socotay ilaa iyo burburkii sababta loo burburiyeyna waxay ahayd in maaragtay soomaaliya aanay dowlad dib dambe ooga dhalan marka shaqadaasaa ka socota soomaaliya deni iyo madoobe siyaasad ahaan ma midaysan yihiin
nimankana de waa la socotaan dee waxaani waa waa waa ruwa waaye ruwaagana had iyo jeer labada ruwa inay wax kala goostaan unbay maaragtay isugu imaan karaan waxay heshiis ku noqon karaan oo maaragtay ay qaybsan karaan lama arko waa niman bahalla ah xaqiiqatan marka haddeerna waxaa weeye xasan sheikh baa labadoo daaqadda ka tuuray deni oo keliya waxaa igu maqaalaha inuu xasan sheikh doorashadiisi ku bixiyey soddon iyo laba milyan miyaa laygu yidhi oo ay ummadda gobolada koonfur bari may koonfur bari cafwan waqooyi bari ay lahaayeen iyo soomaalida guud ahaan laga dhacay ayuu ku kharash gareeyey marka waxaa weeye nimankan waa bahalla weeye mabda male diin male waxay xiririnayaan lama arko marka suuragal ma ahan inay saacadna waa heshiis oo wax heshiis bay u ogyihiin saacadna waa dagaalsan yihiin marka wax dan oo midey horey u midaynayna male male haddana wax dan oo midaynaya haba yaraatee ma jiro markii laga reebo inay labaduba mucaarad ku yihiin maxaan ku rahdaa xasan sheekh idris waxaynu ognahay shalay labada madaxweyne goboleed ee jubbaland iyo sidoo kale puntland markii ay ka tageen soomaaliya waxay isugu tageen nairobi sidoo kale safarkii deni iyo madoobena waxay ku soo aadeen xilli mucaaradka nairobi joogay maanta muqdisho ay yimaadeen maxaa cilaaqo ah oo ka dhexeeya dhacdooyinkaas waxaa aad u fiicnaan lahayd waxaan hadda soomaaliya ka jiro oo maamul kusheegga ah in magac ku habboon loo raadiyo oo saxaafaddu magac ku habboon u raadiso maxaa yeele nimanka kan madaxweyneyaalna ma ahan maamul goboleedyana ma ahan waad la socotaan hebelkamadoobe ninka la yidhaahdo kismaayo wuxuu ku eedan yahay saddex iyo toban sano afar iyo toban sano marka marka in la yidhaahdo waa madaxweyne waxa weeye runtii ummadda soomaaliyeed waxay ku tahay ihaanay ku tahay etoobiyaan iyo tigree iyo bakeenay kenyaat iyo etoobiyan baa ilaalinayso xasan sheekh sidoo kaleeto waxa weeye etoobiyan baa keentay dowladda federaalka nimanka sheegto marka waxani waxa weye beesha caalamka waxay ugu tala gashay dadka soomaaliyeed inay wareeriso jaha wareeriso marka maalin shalaa iyadaa farmaajo ka soo horjeeday xasan sheekh la jirtay haddana xasan sheekh kuwa kale haddana ku magaciisa marka waxay rabtaa jigjigay wax halkaada joog waxaan la yidhaahdo inay soomaalida maaragtay sidii ritigii sisinta shiidahayoo kaleeto lugaha iyo madaxa gafuurka la isugu xiro oo ay iska daba wareegto oo mataqaanaa waddankana laga shaqaysto ummaddu sii kala baabaado sii kala fogaato mucaaradku sii bato burburku sii bato mataqaanaa kala tagku sii bato dadka maaragtay niyaddooda iyo iyo maaragtay waxaan la yidhahda moraal ahaan ama niyad ahaan iyo dadnimo ahaan ay u dhintaan isu dhiibaan hadda waxaa jira waddamo badan oo aasiya ka mid ah oo reer galbeedku ay dalxiis u tagaan ninku asagaa labadiisa wiil soo kaxaynahayo iyo labadiisa gabdhood suuq wiilasha iyo gabdhaha lagu kala iibsho ayuu keenayaa niman markaa dalxiisayaala tegaya si meesha masalan oo kaleeto meesha la yidhaahdo thailand waddanka la yidhaahdo dalxiisayaashu ugu badan yihiin xataa indonesiya meelo ka mid ah saas laga sheegayaa filibiin baa laga sheegayaa inay saas yihiin waddamo badanoo saasoo kale marka waxaa weye horay reer galbeedku waxay u dileen damiirkoodii iyo dadnimadoodii bay dileen marka soomaaliyana dariiqa lagu wado waxaa weye waa dariiqaas oo ah in dadmiirka iyo dadnimada iyo akhlaaqda iyo wax walba inta la baabaasho waa la socotaan xamar ee huteelada qaar waxaa la sheegaya xataa qoomuluudku ay ku kulmaan ayaa xamar laga sheegaya marka waxaasoo dhan waxaa weeye oo wax laga shaqaynayo ummaddatan in lagu taaluukeeyo lagu baabi'iyo lagu fidneeyo oo marka dambena ay noqdaan dadkaas mataqaanaa thailand oo kaleeto oo maaragtay ciyaalkooda iyo mataqaanaa wiilashooda iyo gabdhahooda maaragtay dariiqa keenayo suuqyada u samaynaya lagu iibinayo lagu kiraysanhayo taasoo kaleeta lala rabaa gunaanadka wareysigeena ayaan soo gaarnay maamul goboleed walba dalka ka jira waxaa looga wacaa dalaal shisheeye arrinkan muxuu ka dhigan yahay
hade yaa keensaday waaye su-aasha meesha taalo maamul goboleedka la sheegahayo yaa meesha keensaday yuu u shaqeeyaa wuxuu u shaqeeyaa wadamo hadda maalan oo kaleeto axmed madoobe oo kaleeto kenya hadda u shaqaysaa u shaqeeyanaya imaaraadka ninka la yidhaahdo koonfur galbeed etoobiyaanka maxaan ku rahdaa kuwan kaleo xamar agihiisa joogo ugandhayska ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo deni etoobiyaan iyo iyo mataqaanaa iyo u shaqeeya yaa ilaalsado iyo maxaan ku rahdaa iyo iyo imaaraad kulligoodoo dhanna imaaraad baa dusha ka sii haysto marka de arrintu waxaa weeye waxaan wax maanta wax wax lala yaabo waayo xaqiiqatan wax lala yaabo waayo macnaha wax lala yaabo waayo dadka waxaan ka shaqeyna laakiin waxaa taalo lacag aad u fara badan ayaa soomaaliya ku socoto nimankan dagaal oogayaasha ah oo diyaaradahan ay raacayaan iyo waxa kan iyo waddanka gudihiisoo la dhacayo ama dhul ha la boobo ama iyo lacag badan oo maaragtay reer galbeedku ay bixinayaan si hadaf loo gaaro marka runtii soomaaliya ayaan darro xoog leh ayaa ka socoto iyo burbur iyo dagaal aan dhammaanaynin ayaa ka socdo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa siyaasi idriis xasan faarax aadaa mudan ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaaga qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga alfurqaan la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan wuxuu kaga jawaabay waraysiga su'aalo la xidhiira xaaladda guud ee wilaayada dagaalada ka socda gobolka iyo roobabkii ka da'ay gobolka iyo wax soo saarka beeraha waxaa waraystay wariyaheena zakariya cumar ugu horeyn waali ku soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa dhowahay idaacatu alfurqaan waana idiin mahad celinayaa jazaakum allahu khayra
marka hore waxaan kaaga mahad celinaynaa fursaddan ee aan na siisay su-aasha ugu horeyso ee aynu ku weydiinayna waxa ay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee hiiraan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin si guud wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku jirtaa xaalad huduu ah ama xaalad degan marka dhinac laga fiiriyo waxaan joognaa xilli ilaahay subxaanahu watacaala uu madarna siiyey macquul ah oo boqolkiiba aan ku qiyaasi karna siddeetan in ilaahay subxaana watacaala noogu nicmeeyey waxaan joognaa xilli caafimaad ahaan ummadda u fiican tahay iyo dunyadaba waxaan ku jirnaa xilli ay soo dhowdahay bishii ciiddii weyneed ee ciidul adxaa oo bishii ay soo dhowdahay dilxija waxaan ku jirnaa ama aan joognaa xilli ilaahay subxaanahu watacaala nasri israacraacay uuna siiyey oo cadowga ilaahay uu nooga hiiliyey dhankaa marka laga fiiriyo alla mahadii iyo nicmo badan baa jirta qabaaisha iyo dadka deegaanka degan oo muslimiinta oo dariisyada aan ay xaaladooda degan tahay xagga kale marka laga fiiriyana wilaayada waa hadda xarun ama waxay ka mid tahay meelaha goobaha macaarigta u dhaxaysa xaq iyo baadilka ay ka socoto oo dhinacaas waxaa la dhihi karaa waa goob dagaal uu jiro lagu difaacayo shareecada ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay mahadii iyo nicmo badan baa wilaayada islaamiga hiiraan ka jirta waqtiga haddaan joogno hiiraan waxaa sanadihii ugu dambeeyey ay martigelisay dagaallo culus oo u dhexeeyey idinka iyo dowladda federaalka oo kaashanaysa maraykanka iyo turkiga halkee ayay ku dambeeyeen dagaalladaas maxaase natiijo ah oo ka dhashay si guud xamalaadkaas isdaba joogjoogay ee cadowga ay soo qaadeen oo ay ku soo qaadeen si guud wilaayaadka islaamiga goobtii ugu horreysay oo ay ka bilowdeenna ay ahayd wilaayada islaamiga hiiraan waxaa la dhihi karaa haddii la koobo waxay ku dhammaadeen fashal natiijada waxay noqotay in ilaahay cadowgiisa uu jabo macnawiyan ahaan ay u jabaan iqtisaadi ahaan u jabaan caskari ahaan u jabaan askar badan iyo saraakiil badan iyo madax badanna ay ugu dhimato ay ku waayaan tala maanta isugu aadanna aysan jirin welina baaqiyaad iyo ishaysasho waa jirtaa oo haddeer waxa aad maqlaysa hadda waxa socda iyo dagaalada ugu dadambeeyey oo dhacayay meesha ay ka socdaan waa wilaayada islaamiga hiiraan marka haddii sida dhabta ah ama il muxuu aha waa xaqiijin karta lagu eego cadowgu waa cadow jabay wax rafasho ana ay baaqi ku yihiin liannahu weli hadda waad ar maqlaysaa xabad baa dhacaysa waa waxbaa dhacaya waxayna tusaale u tahay in wax un baaqi ka yihiin marka niman jabay dhan walba ka liita waxaan rajaynaya insha allahu tacaala xamladan maadaama ay ahayd meeshay ka bilaabatay wilaayada islaamiga hiiraan meesha lagu khatimayo xamladan hadda xasan guur guurte oo indhalaanta ah meesha lagu khatiman inay noqoto wilaayada islaamiga hiiraan maalmahan dhow ee gobolka waxa uu martigeliyey dagaallo culus ee u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo si gaar ah uga dhacaya bariga wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee hiiraan dagaaladan maalmahan dhacaya maxaa nooga sheegi kartaa dagaalladaas waxay ka socdaan dhulkan u dhexeeya labada wilaayo islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe maalmihii hadda u dambeeyey ee si guudna waxaa ku jabay cadowga ilaahay subxaanahu watacaala waxayna hadda ka taagan tahay waqti quus ah bay joogtaa mujaahidiintuna ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey nasri hiilo muuqato oo aan qarsoonayn buu ilaahay siiyey tabaaraka watacaala haddii la koobo waxa la dhihi karo waxa weeye nimankaas waxay siyaadsadeen bakti iyo dhaawac iyo qalbijab bay ziyaadsadeen mujaahidiintuna ayaga oo aad u faraxsan ilaahay subxaana watacaala nusradiisa iyo ballanqaadkiisa helay ayay goobahoodii joogaan qabaa'ilo badan oo soomaaliyeed ayaa dega wilaayada hiiraan xiriirka aad la leedihiin guud ahaan bulshada gaar ahaan hurmuudka qabaa'ilka intee ayuu la egyahay wilaayada islaamiga hiiraan qabaa'isha degan waa qabaa'il aad u tiro badan taqriiban waxaa lagu sheegaa ilaa dhowr iyo toban qabiilo oo waaweyn oo qabaa'isha soomaaliyeed oo magacyada waaweyn leh baa degan wilaayadu si guud waa qabaa'il ay isku duuban yihiin iyaga iyo wilaayadooda waa laga yaabaa dadyow kooban iskana caadi ah oo cadowgu uu duufsaday ama shaytaanka uu ka qaalib noqday waa dhici karaan laakiin markii lasoo duuduubo ee wilaayada islaamiga ah qabaa'isha intooda ugu badan leh waa dad garab taagan jihaadka waa dad xiriir la leh wilaayadooda islaamiga waa dad u nusraynaya dadkaas ilaahay shareecadiisa difaaceeda u dagaalamaya xaggana garab taagan roobabka guga ayaa inta badan gobolada dalka soomaaliya ka curtay gobolka hiiraan roobka sidee ayay u heleen maxayse kaga faa'iidaysteen hele roobaadkan dayrtii aan soo dhaafnay si gudulayaadka islaamiga ah intooda badan roobka waa uu ku yaraa waxaa la dhihi karaa inta ugu badan wilaayada dhulka waa aaran meelaha qaar uu roobka ku yaryahay baa jirta oo naqi dambe xoogaha ayagana helhelay si guud wilaayada mustawaha roobka maanta aan joogno boqol kiiba siddeetan baan ku qiyaasi karaa waa xaalad xasiloon waa xaalad xooluhu ay abaarta ka baxeen waa xaalad qalbiyadoo degan yihiin dhulka inta badanna waxaa laga abuuray badar oo wixii looga faa'iidaystay waxaa weeye in dhulku ay dadka abuurtaan dunyadoodana ay dhaqdaan de waxa ugu muhiimsan oo hiiraan hadda laga dhaqo oo waxa weeye waa beerihii tacabka kale oo jira xitaa shinnidii waad og tahay waayihii dhowaa hadda waxaad arkaysaa iyadoo lasoo hadday soo go'aysaa shinnidii waxaa la bilaabay waxaa dhacay hadda waad arkaysaa oo malabka la daldalaya waxyaabaha kaleoo ilaahay subxaanahu watacaala sanadkan ummadda ugu naxariista waxaa ka mid ah inaan fatahaadi jirin weliba waa buuxa fatahaadna ma jirto dee awalkor waxaa dhici jirtay xitaa annagoo aan roob bada helinin bay fatahaad intay imaadda wixii dadku tacbeen bay ka baabi'in jirtay maanta webiga waa kaasa alxamdulilah dadku beeraha waa tacban yihiin webiga waa buuxa badarkii kala duwanaa iyo muxuu ahaa dalaggii kala duwanaa baa la saaraya wax fatahaadana ma jiraan marka waxaan dhihi karnaa waxaan ku jirnaa barwaaqaan ku jirnaa ilaahay subxaana watacaala baan ugu mahad celinayna subxaana haddii aan usoo naqanno dhanka tacabka beeraha gobolka hiiraan waxa uu leeyahay dhulbeereed ballaaran waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee wilaayada beeraha iyo tacabka wilaayada islaamiga hiiraan maadaama uu maro webiga shabeelle waxay ka mid tahay deegaanada ay dadku tacabka sameeyaan ama ay dhulka abuuraan dadaal badan baa jira dee wax badan oo ummadda ay qaban lahaydna waxaa caqabad ku ah dhibaatada cadowgeeda uu ku hayo ayaa mushkila ku ah oo dhul badan iyo dano badan iyo howlo badan oo la qaban lahaa oo dhulkii gaar ahaan webiga uu marayey xoogaal ba u tahay in meelo badan cadowga ilaahay ay joogaan meesha ay joogaanna wax baraka oho badani kama jirto waxaa la dhihi karaa wilaayada islaamiga hiiraan waxay ka mid tahay meelaha laga tacbo ama badarka laga soo saara ayay ku jirtaa meesha ay uga aadaysa boqolkiiba inta ay tahay ma xadidi karo laakiin in macquul ah meelaha laga dadaala ku jirta fariintaada ku wajahan ee dadka ku nool wilaayada islaamiga ah ee hiiraan weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka ee tacabka beeraha maxay tahay
walaalka marka horta laga hadlayo tacab ama beer ha noqoto waa dunyada annaga aan leenahay guud ahaanteeda hadday tahay adduunyada kale ama dhaqanka xoolaha ama waxa badarka dhulka laga soo saara anwaacdiisa kala duwan iyo waxyaabaha kaleo ilaahay nagu manaystay oo khayraadko annaga aan leenahay oo ay tahay in laga shaqeeyo ummaddana anfacaya si guud waxaan ku boorinayaa mujtamaca muslimka ah guud ahaan gaar ahaan wilaayada islaamiga hiiraan ee aan ku noolnahay in xoogga la saaro oo haddii adiga aad tacbatid oo aad muruqaaga maashid oo aad badarkaaga soo saaratid oo weliba midka kaydsamaya oo kuu kaydsamaya aad xoogga saartid oo dunyada ilaahay ku siiyey subxaanahu watacaala aad si fiican u dhaqatid haddii mar gacmo shasheeya aad wax ka sugaysid oo cadowgaaga xaggiisa wax un aad ka filaysad micnaheedu waxaa weeye inaadan wax bani aadannimo ah xitaa aadan yeelanin yacni in lagu dilo in lagu gaajaysiiyo in wixii la doona lagaa sameeyo si marka looga baxo inaan gacmo shasheeya ama dadyow kale u baahanno waa in dhulkeenna annaga khayrka ku jira aan la soo baxno waxa la kaydiyo markaad matalan raashin baa kuu baxay annaga waxa aan hadda barannay waxaa weeye ama aan naqaano laba waxyaabood baa dhib nagu haya mido waxaa weeye badar baa kuu go'aya badarkaas waa badar ku kaydsamaya zamankii hore annaga waxaan aqoon jirnay in bakaar wax la geliyo waxba kale ma aanan aqoon waa dhex waxaa soo kordhay ama wilaayaadka qaar laga aqoon jiray gobollada qaar fuustada in wax lagu shubo oo mana halaabaysaa lagu yiri fuustada lagu shuba waxaad ku kaydsanaysaa waa ku kaydsamayaan dhul baan la qodi jiray bakaar baan samaysan jirnay ba'si iyo balana ma jirin waxaasoo dhan baa dhammaaday bakaarta waxaa la rabaa lagu jirinayaa baa la iska badarku waa inuu cusub yahay keliya inaanan wax kaydsan waxay ka mid tahay inaan gacmo kale u baahanno bay ka mid tahay رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxowraysiyada qaybihiisa dambe ayaan ku sii siqaynaa markaanne waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya wariyaheenna maxamed sheekh
aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aalaba habeen weliba oo jimcaad kala socotaan warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbino howlgallada militari ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobada caawa warqabadka warbaahinta alfurqaan kusoo dhacay ee aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maalintii jimcaha siddeed iyo tobanka dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada lix iyo tobanka mey laba kun shan iyo labaatanka mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar habeendaalmad ah ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka xariiri suka ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkaas shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qaraxa ku qaaday guriga guddoomiyaha maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu magacaabo cusmaan muuse maxamed waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa markaan iyo shabeellaha dhexe qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ayaa lala beegsay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo lugeynayay waxaana qaraxaas ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo uu ku jiro sarkaal horaantii toddobaadkan maalintii sabtida sagaaliyo tobanka dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan toddobiyo tobanka mey laba kun shan iyo labaatanka bay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka mina u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada burujeedka iyo maayafuulka ee duleedka magaalada baydhabo dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed banaadir qarax ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada kaxda ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yiro boliis milataro waxaana qaraxaas ku dhintay shan askari oo ka mid ah ciidamadii lala egtay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen shan kale markaan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya toddobaadkan sii dhammaanaya mawjado dagaalo ah oo khasaarooyin culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolka hiiraan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada moqokuri ee gobolka hiiraan waxaana dagaalkaasi lagu dilay laba askari oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo meydadkooda uga carreen fagaaraha dagaalka halka lagu dhaawacay askari kale shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada al-shabaab ayaa qarax culus ka fulisay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo lala egtay gaari ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale iyadoona uu burburay gaarigii qaraxa lala egtay dhaawacyada askarta waxaa ku jira sarkaal lagu magacaabo muxiidiin madgaab mar kale ee gobolka hiiraan dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen duleedka degmada moqokor ee gobolka hiiraan dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay sarkaal lagu magacaabo cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyaha guutada lix iyo labaatanaad ee qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka dagaaladan ayaa waxaa dhegta dhiigga loogu diray lixdan iyo lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo shan kale maalintii isniinta koob iyo tobanka dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sagaal iyo tobanka bisha mey sannada laba kun shan iyo labaatanka mar kale iyo gobolka baay guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey garoonka magaalada baydhabo kaasoo lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga magaaladaas qaraxa ayaa waxaa lagu dilay saddex askari oo etoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen afar kale maalintii talaada labaiyo labaatanka dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labaatanka mey laba kun shan iyo labaatanka howlgal gaar oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay maxamed gaalib oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka hiirshabeelle mar kale iyo shabeellaha dhexe guutada madaafiicda ee ciidamada mujaahidiinta ayaa aroor hore weerar madaafiica ku qaaday saldhigga hiilweyne oo dhaca duleedka degmada balcad waxaana madaafiicda ku dhintay lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen laba iyo afartan kale lixda dhimatee waxaa ku jira tali urur lagu magacaabo cumar yare iyo iilka case oo ahaa tababare banaadir ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qaybtooda madaafiicda ayaa duqeyn culus la egtay xirada xalan ee oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho madaafiicda ayaa dhammaantooda si toosa ugu hobtay gudaha xirada xalane dhimashada waa laba sarkaal oo caddaan ah iyo dhaawaca laba kale oo caddaan ah gubashadana waa laba gaari oo ay lahaayeen ciidamada shisheeya ee duulaanka ku jooga soomaaliya sidoo kale waxaa duqeynta ku dhintay laba askari oo ka mid ahaa ilaalada qaramada midoobay kana socday dalka uganda shabeellaha hoose dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaar cad weerar ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye ay uganda ku leeyihiin deegaanka namber lixdan ee gobolka shabeellaha hoose dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye dagaalooyin ka badan saddex jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay mar kale ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan dagaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu dhaawacay afar iyo toban kale dagaalo ayaa waxay ka dhaceen mar kale duleedka degmada boqokori ee gobolka hiiraan dhimashada ciidamada dowladda federaalka dagaalkan waa saddex askari dhaawacun waa afar iyo soddon kale koob iyo soddon ka mid a dagaalka ay ku dhaawacmeen saddexda kalena gaari ayaa la rogmaday khamiis afar iyo labaatanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan laba iyo labaatanka mey laba kun shan iyo labaatanka shabeellaha hoose koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay maanta qarax la beegsadeen afraysan ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada qoryooley dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca saddex kale oo ka tirsan isla ciidamada dowladda federaalka isla habeennimadii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xirada ciidamadaas oo duuliyaasha afrikaanta uganda ku leeyihiin deegaanka laanta buura ilaa iyo haatanna ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dagaalkaas isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka jaziira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ee isku xira magaalada muqdisho iyo magaalada marka mana jirto faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weeraradaas oo na soo gaartay markan iyo gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xirada w f b oo ku taala gudaha degmada garbahaare ee gobolka gedo mana jirto faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas oo na soo gaartay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan kusoo gudbino howlgallada militariga oo ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaan toddobaadka dambean hawada dib aan ugu kulmayno maxamed sheikho idinleh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada iyo cabdisamed cabdulaahi
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad dhegaystayaal maqlaysaan waxaan ku guda jirnana waa barnaamijka dhuuxa waraysyada xildhibaan sheegay in afghanistan wixii ka dhacay oo kale ay soomaaliya ka dhici karaan ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor maslax uga hadlayaa diinsiga أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم caawa xalaqadeena insha allahu tacaala waxaan ku qaadanaynaa diinsiga diinsiga waa geed ka mid ah geedadaaweedyada ay soomaalidu aad u isticmaasho ee geedkan magaciisu qalaad ee la yidhaahdo sarcophyte biria ama planoforase diinsiga waa geed ka baxa geeska afrika waxaana isticmaalaa dadka soomaalida ayagoo ogaaday in faa'iidooyin badan uu u leeyahay diinsiga isticmaalkiisa cilmi baarayaal u dhashay soomaaliya ayaa ku guulaystay inay ogaadaan faa'iidooyinka uu leeyahay diinsiga kuwaas oo markii dambe caalamka u soo bandhigay faa'iidooyinka tirada badan uu leeyahay diinsiga ee haddaba fitamiinada iyo macdinta ku jirta diinsiga ee waxaa ku jira fenoli compounds maadooyinka la yidhaahdo oo antioxidants ka kooban difaaca jirka inta badan jirka difaaca ayaa ku jira waxaa sidoo kale ku jira flavinoska kuwaas oo ah anti inflammatory ama kuwa awoodda kor u qaada immune boosting wax loo yaqaano kor u qaada ama terpenoids na maadooyinka loo yaqaano kuwaasoo antimicrobial ah yacni jeermisdilyaal waa waxay ka hortagaan ilma aragtiyaasha iyo jeermisdilyaasha ayay ka hortagaan faa'iidooyin badan ayay caafimaadku u leeyihiin waxaa sidoo kale ka mid ah taninis maadooyinka la yidhaahdo kuwaasoo bogsiiya boogaha iyo nabraha jirka uu samayso macdinta ku jirta waxaa ka mid ah calcium magnesium potassium iyo iron ayaa ka mid ah haddaba een diinsiga faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay ee diinsiga waa antibiotic si gaar ah waa antibiotic antibioticna waxaa lagu daaweeya infection noocyadiisa kala duwan diinsiga marka waa saas ee waxaa lagu daaweeya keliya antibiotic antibioticna waxa lagu daaweeya waa iska caddahay inkastoo uu ka xoog badan yahay ee diinsiga oo uu u baahan yahay inaad wax ku darsatid keligiisa aadan isticmaalin ee wuxuu marka daawo u yahay ilaa iyo toban iyo dhowr cudur ee midka ugu horeeya kow wuxuu u fiican yahay diinsiga calool xanuunka ama calool majirka ayuu aad ugu fiican yahay labo wuxuu u fiican yahay cirit xanuunka ama afka oo dadka ka buka ee saddex wuxuu u fiican yahay cuncunka iyo kor cuncunka tirada badan dadka yeesha afar wuxuu u fiican yahay caado wareerka ee shan wuxuu u fiican yahay hargebka ama durayga lix wuxuu u fiican yahay meelaha jirka malaxda ku jirto ama infectionka qaaday sida absiska iyo waxyaalaha la midka ah ee toddoba wuxuu u fiican yahay si guud dhammaan boogaha maadaama aan ku soo sheegnay inuu yahay antibiotic maadooyinka flavinoids iyo taniniskna ay ku jiraan aan soo sheegnay wuxuu u fiican yahay marka infekshanada jirka maqaarka bani aadamka ku dhaha dhammaan ee sideed wuxuu kaloo u fiican yahay shubanka dadka shubanka qaba ama infekshanada na antibacterial wuu u yahay aad buu ugu fiican yahay na sagaal wuxuu u fiican yahay goryaanada dadka goryaanada qaba waa lagu daaweeya sababto waa antibacterial toban wuxuu sidoo kale u fiican yahay qumanka ama tonsiliska wax loo yaqaano kow iyo toban wuxuu u fiican yahay maqaarka infekshanada maqaarka ku dhaa dhammaan ayuu u fiican yahay laba iyo toban wuxuu u fiican yahay gaaska iyo dibriyada ayuu u fiican yahay saddex iyo toban wuxuu u fiican yahay dheefshiidka oo xumaada si guud ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay waxaa kaloo jira marka buug mareegaha internetada lagu daabacay kaas oo magaciisa la yidhaahdo inventory of plants used in traditional medicine in somalia buuggan oo faa'iido weyn u leh dadka xiiseeya geedadaaweedyada ayaa wuxuu ka hadlayaa ilaa iyo soddon geed oo soomaalidu ay u isticmaasho daawo ahaan markii baaritaan lagu sameeyeyna la xaqiijiyey waxtarkooda iyo faa'iidada caafimaad ay leeyihiin buuggan marka waxaa qoray cilmibaarayaal soomaali u badan marka geedadaaweedyadan marka caalamka mar dhow ayuu marka xaqiiqsaday faa'iidooyin tiro badan inuu u leeyahay caafimaadka dadka bani aadamka ah balse laakiin soomaalidu waxay isticmaali jirtay boqolaal sano ka hor ayay isticmaali jirtay isticmaalkiisa diinsiga qadar dhexdhexaad ah ayaa la isticmaali karaa cabitaanna waa laga samaysan karaa cuntadana waa lagu darsan karaa sidiisana waa loo marsan karaa jirka ama korka meelaha nabraha ama maqaarka uu ka bukana waa la mariyaa soomaalidu inta badan waxay u isticmaashaa nabraha iyo baxdinka iyo waxyaalaha la midka ah oo maqaarka ka soo baxa ayay u isticmaalaan korka ayay ka saaraan waa sax marka waa antibiotic waa antibacterial marka isticmaalkiisa waa intaaba waa loo isticmaali karaa wax dhibaato ahna male waa antibiotic uure iyo nuujin intaba isticmaalkiisana waa qadar yar oo dhexdhexaad ayaa laga qaadan karaa wax dhibaato ana kuma sugnaanin waana la isticmaali karaa aad iyo aad aa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهجاج xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistaan oo kale xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu muujiyey halis weyn oo uu sheegay inay wajahayso dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud wuxuu tilmaamay in waxa loogu yeero beesha caalamka ay quus ka taagan yihiin la shaqaynta dowladda federaalka ayna isku khilaafsan yihiin xaaladaha amni ee dalka ka jira iyo in xasan sheekh uu noqday keligii talis xildhibaan gamaadiid ayaa sidoo kale xusay inay u muuqato halis weyn oo ay wajahayso dowladda federaalka taas oo ah in xasan sheikh uusan dhammaysan doonin muddada u hartay dalkana ay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistaan oo kale waxaad ogsoon tahay beeshii caalamkii asiga quus inay kala joogaan wada shaqayn layihiin lana leeyahay niyahow dalkii dee talan ku leenahay dee waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan miisaaniyadda dowladda ayaan kabnaa waxaan inoo noo muuqata in dee taladii aad kaligaa isku koobtay xaaladda amni ee khatar ku sugan tahay qaarkoodna ay leeyihiin xataa danahanaga hataa kaagama dhex jeedno yacni ayaga markay marxadaha noocaa soo gaar dowladaha ay gacanta ku hayaan afghanistan aad ogeyd syria aad ogeyd dowlado badan baqdintana hayse waxay tahay waxa go-aanada masiiriga ee la gaaray hadday dastuur bedeli tahay hadday doorasho tahay hadday tahay go-aanada waaweyn ee masiiriga siduu dastuurku tilmaamayo siduu dastuurku inay kugu qoran tahay qaado haddaadan qaadanayn dee annagu markaa dee waxaan kugu taageerna malaha mar hadday go-aankaas gaaraan waa luuqad diblomaasi waa kaa guurayna cid ku qabsanaysa ku qabsato marka baqdinta aan qabnana keliya waxay tahay odayga ama dowladnimo lagu gaari waaya oo sida afghanistan diyaaradaha la qabsadaa markii nin shalay doorashadii dimuqraadiyadda ku yimid weliba wuxuu maanta samaynaya wax kala ciibsan shalay ka qaylin jiray uu talena diido wixii shalay uu ka qaylinaya asigana wax ka daran uu samaynayo inay isaga tagaan ciddii qabsanaysa ay qabsana ay yidhaahdaan wax diidaya malaha waxaa khataraha inoo muuqdo khatarahaas iyo khatara kasii badan ayaa inoo muuqda marka welwelka aan qabno anaga taas waayo oda xasan ama baashaan intuu ku ballaarto oo xisbi waxaan uu samaystay ee dalka sii haystaa baqdinteedana ma hayso waa kaa kaasi wuxuu ah xildhibaan gamaadiid oo ku faylaya tiro dhowr ah oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda federaalk oo welwelka muujiyey hubanti la-aanta ay ku sugan tahay xaaladooda sidoo kalena ka welwel qabaa in afghanistan wixii ka dhacay oo kale ay soomaaliya ka dhacaan filla soomaaliya oo shabaab madaxdeeda ka khudbeynayaana la arko waa hagaag dhegaystayaal intaas ayuu caawa inooga egahay barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سأبقى فخورا بإسلامي